casharka labaad qaybta koowaad nabadgelyo korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan magaceeba ayaan idinku salaamayaa oo doonayaa qof weliba inuu fahmo oona raaco jidka xaqnimada uu isaga bilooway nabadda runta ahaa kula jirto weligeed aad baan ugu faraxsannahay soo noqoshada barnaamijkeenna maanta oo ku saabsan jidka xaqnimada barnaamijkani wuxuu ka hadli doonaa sheekooyin ku saabsan nebiyada mar bahal waxaynu xitaa ka hadli doonaa sheekooyinka ay qoreen iyagu kuwaasoo shaaca ka qaaday jidka xaqnimada oo ka mid ah amarka ilaahay na faray si aan u noqonno kuwa ku socda jidka suuban rabbiga wuu la hadlay bini'aadamka isagoo u soo maraya nebiyada wuxuu doonayaa in aan dhegaysanno rabbiga wuxuu doonayaa in uu inala hadlo isagoo inoo soo marayo qoraalada lasoo bandhigay oo duniduna way idlaanaysaa iyo damaceeduba laakiin kan doonista ilaaha yeelo wuu jirayaa weligiisa qoraalka cutubka sidaas buu leeyahay maanta waxaynu geli doonnaa qaybta koowaad ee kitaabka towraad towraadka waxaa qoray muuse muusena wuu qoray inta oo sano lasoo dhaafay ilaa iyo waagii muuse cutubka towraadka wuxuu ahaa shan qaybood qaybta koowaad waxaynu ka baran doonnaa abuurista iyo bilowgii dunida cutubka towraadka koowaad wuxuu leeyahay sida tan bilowgii ilaaha wuxuu abuuray samadda iyo dhulka sidaas ilaahay na faray ilaaha intaasoo maalmood ayuu dunida ku abuuray waa inaan halkaa ka bilownaa ilaaha wuxuu abuuray oo kale habeen iyo maalin wax weliba oo dunida ka mid ah ilaaha baa abuuray hortiisana waxba ma jirin ilaaha ayaa sameeyey dunida dhulka iyo cirka oo dhan sidaa daraaddeed ayaan ugu aragnaa in bilowgii ilaaha uu abuuray dhulka iyo cirka nebigeenna suuban wuxuu ina leeyahay in ilaaha uu jiray wax kalena ma jirin bilowgii ilaaha unbaa jiraa wixii kale waa shirki diinta ma ogolo in ilaaha lagu matalo ilaahyo kale taasi waa dembi shirki ah tan iyo abuurista dunida waxyaalahaasi aan la arki karin ayaaba bannaan oo la arkaa iyaga iyo laga garto waxyaalihii la sameeyey xitaa xooggiisa daa'imiska ah iyo ilaahinimadiisa sida ay waxyaabo kale oo aan ka baran karno buugga towraadka waxaa ka mid ah ilaah ilaaha bilow iyo dhammaad ma lihin qofna lama dhalanin wax kasto aan aragno dunida waxay leeyihiin bilow iyo dhammaad ilaah bilow ma lihin isaga ka weyn wax allaale wixii ku jira baxriga iyo dhulka oo dhan bini'aadamka oo dhan baahi badan ayay la kulmaan maalin weliba waa inaan neefsanno waa inaan hurudno waa inaan biyo cabno waa inaan cuntayno waxaynu u baahannahay qoraxda iyo roobka cunno iyo biyo dhar iyo guri aabbo iyo hooyo saaxiib iyo lacag iyo wixii kaloo la mid ah dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudanow haddii aad qabtaan wax su'aala fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail dot com
dishaadu hilantay laskama haraatiyoaduu hadhaac qabow iyo agarlii ku jira nabad dishaadu hilantay laskama haraatiyo huruda weliga lama hudaahudeeyo soomahaadso gacanteed walabugu hagoogtaa lama huruda weliga lama huda hudeeyo doomahaadso gacanteed waa lagu hagoogtaa gogol lama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye gogol lama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye aan wada hanano aan isla hayno adeeraha aan qabanno horu maarino maarino horu maarino nabada aan wada hanano aan isla hayno adeeraha aan qabanno horu maarino maarino horu maarino nabada dadku waa halqudha oo cabidkoodu bahiiliyo oo daba wadaago aan kala hadhayne dadku waa halqudha oo cabidkoodu bahiiliyo oo daba wadaago aan kala hadhayne haldhashoonna deeqdiyo nabaddu waa haleele hawraarsan dhaha oo hadhubada u soo culaa haldhashoonna deeqdiyo nabaddu waa haleele hawraarsan dhaha oo hadhubada u soo culaa gogol lama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye gogol lama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye aan wada hanano aan isla hayno areeraha aan qabanno horu maarino maarino horu maarino nabada aan wada hanano aan isla hayno areeraha aan qabanno sharkiinna labaad qaybta labaad ilaaha xad ama xuduud ma lahan ilaaha weligiisa ah haddaan taasi haddana tani su'aali muhiim ah rabbiga hadduusan ahaan sida qof bini'aadamka ah uusan lahayn jid bini'aadam ah ilaaha og marxaladaha qof weliba si aan wax kasta la baranno ilaaha waa ilaaha abuuray wixii dhulka iyo cirka ku jira oo dhan runtii ilaaha abuuray dhulka iyo cirka bilowgii waa ilaaha awoodda leh mool dheeraha hodantinimada iyo xikmadda iyo aqoonta ilaah xukumaddiisa lama bandhigi karo jidadkiisa lama raadin karo waayo wax weliba isagay ka yimaadeen oo ku yimaadeen oo u yimaadeen aawadiis ammaantana isagaa leh weligiisa cutubka kale nebi muuse ilaaha ayuu ammaanay oo iyana waxay ku gabiyeen addoonkii ilaaha oo muuse ahaa gabayadiisa waa kan iyaga leh rabbow ilaaha qaadirka ahow shuquladaadu way weyn yihiin oo yaab bay leeyihiin rabbow bal yaan ka cabsan doonin oo aan magacaaga ammaani doonin waayo adigaa weligaaga awoodda leh maxaa yeelay qurumaha oo dhammu way imaan doonaan hortaada ayay ku sujuudi doonaan waayo falimahaaga xaqa ah waa la muujiyey rabbiga awoodda daa'im ah ayuu leeyahay taasi ayaynu ka baranaynaa ereyiisu markuu leeyahay bilowgii ilaaha samadda iyo dhulku abuuray dhulkuna qaab ma lahayn waxaynu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeenna maanta haddii aad qabto wax su'aal ah fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail com sidaas iyo nabadgelyo